bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabtii sagaal iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sannadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a ciidamadii ku dagaalamay gaalkacyo oo la kala qaaday iyo dadkii dagaalladaasi ku barakacay oo lagu baaqay inay ku soo noqdaan guryahooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in muqdisho lagu qabanayo shirweyne wadatashi ah oo uu bixiyey tala qaran qaar ka mid a beelaha puntland ayaa ka cabanaya qaabkay u socoto doorashada aqalka hoose oo cadaalad darro ay ka tirsanayaan yuusuf abraar oo ah haweeney dhaqaalaha ku xeel dheer oo ka hadlaysa musuq maasuqa ka jira soomaaliya iyo dowlado ku lug leh arrintaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkii dunida iyo cabdixakiin xuseen xasan guddiga dhexdhexaadinta colaadda puntland iyo galmudug oo horkacayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa ay ku guulaystay inay kala qaadaan ciidamada labada maamul ee puntland iyo galmudug oo muddo isku horfadhiyay magaalada gaalkacyo madaxda labada dhinac ayaa ku qancay soo jeedintii guddiga dhexdhexaadinta iyadoo lagu heshiiyey in lasii wado wadahadallada xalo raadinta colaadda magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayey magaalada gaalkacyo kadib markii la kala durkiyey labada ciidan ayaa ugu baaqay dadkii magaalada gaalkacyo ka barakacay inay dib ugu soo laabtaan magaalada ayna dib u bilaabaan noloshoodii magaalada gaalkacyo isagoo sheegay in dhowaan loo gudbi doono wejiga labaad ee xalinta colaadda magaalada gaalkacyo runtii waxay noo tahay arrin farxada in maanta aan isugu imaadno meeshii runtii labada control u dhexaysay ee saacado ka hor aan qofna joogin si ummadda deegaankan iyo ummadda reer gaalkacyo loo tuso in laisu yimid ciidankii la kala qaaday la rabo kalsoonidii in lasoo cesho ummaddan aan ugu baaqayno runtii nabad ayaa laga shaqaynaya nabaddiina insha allah wixii dhammaystira waa la dhammaystirayaa dadkii inay soo noqdaan guryahoodii ku soo noqdaan insha allahu ciidankana si buuxda magaaladan dhul looga qaadi doono insha allah waxaan rajaynaynaa maanta inay runtii u noqoto tallaabo keentaa xal waara waan mar dambeeta soo noqon dad ehela weeye dad walaala weeye waxay ahayd ayaan daro in intaa la soo gaaro insha allah waxaan uga mahad celinaya labada madaxweyne runtii kaalintaay ka qaateen arrintan ciidanka kala qaadkeeda iyo xabad joojinta iyo intaba marka waxaan rabaa inaan iyagana hadal siiyo ummadda reer gaalkaceel aan u baaqo inay dib u soo noqdaan magaalada waa nabad waxaan rajaynaya haddii laa yidhaahdo markii intaan aan ka gudubno tii aan u gudubno xal waara sida meeshaan looga keeni lahaa marka soo dhawaada dhanka kale madaxweyne gaas oo isna hadlay waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii laga shaqayn lahaa nabadda iyo wada noolaanshaha dhigoodana ay ka filayaan mid la mida midaasi barakaatu waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare farxad weyn bay noo tahay maanta inaan isugu nimaadno halkan aanu kusoo dhammaystiraynay waanwaantii iyo nabadayntii gaalkacyo ee hadda muddo usbuuc ah aanu halkaan u nimid aad baan ugu mahadnaqaya ra-iisul wasaaraha iyo wufuuddii kale ee ka soo qayb gashay ogaaska iyo sanatarada iyo dadkii runtii iyo laguddiyadii hawshan ka soo shaqeeyey iyo saraakiisha ciidamada intaba aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada ay qabteen waana ku mahadsan yihiin waa bilow fiican weeye waxaan rajaynaynaa sida rasdaanu sheegay in colaadda gaalkacyo ay dhammaato dadka ehelka ah walaalaha wada jira wada nool aan kala guuri doonin wada noolaa weligood inay ay helaan xal waara nabad waarta ay ku naaloodaan dhammaantood horumar iyo iyo midnimo laga shaqeeyo ayaanu rajaynaynaa dabcan wadahadallo waa sii socon doonaan si hawshani ay dhammaystir dhab u yeelato waxay ahayd sanadka ka horban bishii novembar marka halkan sidoo kale dagaalka uu ka dhacay ma sanadkan haddana waa dhacay marka inaan hello farsamo iyo caqli dadkaani ay ku wada noolaadaan aan dagaal sanad walba iyo saacadalba joogta ahi uusan ka dhalin magaaladu magaalo istraatiijiya weeye magaalad muhiima weeye waxaa weeye waa ubuucdii ganacsiga soomaaliya weeye marka in laga shaqeeyo horumarkeeda iyo dadku inay nolol wanaagsan samaystaan inaan ka shaqeyna u baahana laakiin colaad joogta iyo shiddo joogta magaladan uma baahna guul iyo khayr baan rajeynaya insha allahu nabadoo waarta sida uu ra-isul wasaaruu sheegay waxaan rajeynaa dadka gaalkacyo inay dib ugu soo laabtaan magaaladoodii nabad ku noolaadaan caruurtoodu ay iskuulladoodii dib ugu soo laabtaan aad iyo aad waxaan u rajaynayaa in ilah caqabariya nabadaasina ay waarto dadkanina ay ku wada noolaadaan nolol wanaagsan iyo wadajirnimo iyo walaaltinimo aad wanaagsan maraykanka ayaa taageero u muujiyey hadal ka soo baxay la taliyaha qaramada midoobay u qaabilsan ka hortegidda xasuuqa oo ku baaqaya in cunuqabatayn dhinaca hubka la saaro waddanka koonfur suudaan safiirka maraykanka u qaabilsan howlgalka qaramada midoobe samanta power ayaa sheegtay in dalkaasi uu qarka u saaran yahay inuu dib ugu noqdo dagaal sokeeye loona baahan yahay in hadda la qaado tallaabo deg deg ah balse dalka ruushka ayaa ka hor yimid baaqaasi oo ku sheegay midaan gacan ka geysan karin xalinta colaada koonfur suudaan marsii horreysay ayaa ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan ka hortegidda xasuuqa waxa uu golaha ammaanka u sheegay in dagaalkan uu saddex sano ka hor ku salaysnaa siyaasad haddase uu qarka u saaran yahay inuu si buuxda isugu rogo colaad sokeeye dagaalkaasi ayaa bilowday bishii disembar ee sanadkii laba kun saddex iyo tobankii welina si goosgoos ah ayuu uga socdaa inta badan waddanka koonfur suudaan qaramada midoobe ayaa horey ugu baaqday in ciidanka dowladda iyo xoogaga fallaagadu ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha laakiin madaxweyne salva kiir iyo hogaamiyaasha fallaagada riyaad manshaar ayaa beeniyey eedeemahaasi magaalada barakaysan ee makaal mukaraba ayaa lagu qabtay shir deg deg ah oo ay qabanqaabiyeen waddamada ku bahaysan ururka iskaashiga islaamka shirka waxaa lagaga hadlayay gantaalkii xuutiyiinta yaban ay ku soo tuureen magaalada barakaysan ee makaal mukarama arrintaasi oo ay si weyn uga caroodeen muslimiinta ku nool adduunka wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdisalan hadliye cumar ayaa shirkaasi soomaaliya uga qayb galay wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka boqortooyada sacuudiga mudane maahir maxamuud geele iyo mudane saalim macow xaaji oo ku-xigeenkiisa safiirka ah wasiir hadliya ayaa shirka ka jeediyey khudbad uu si weyn ugu cambaareeyey xoutiyiinta dalka yemen ee gantaalka kusoo tuuray magaalada barakaysan ee maka wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladda iyo shacbiga soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay difaacaan kacbada barakaysan dhammaan wadamadii ka qayb galay shirkaasi ayaa waxay aada u cambaareeyeen fallaagada xoutiyiinta ah oo gantaal ku soo tuuray magaalada barakaysan ee makaal mukarama iyadoo sacuudiga uu gantaalkaasi kaga hortegay meel dhexe xuutiyiinta oo ka hadlay markii gantaalka lagu tuuray magaalada maka ayaa waxaa sheegay inaysan ku wadin magaalada balse ay duqeynayeen goobo ciidamada waddankaasi ay ku sugnaayeen warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo daljir qaybna ka ahaa barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo dunida wayga intaasi haatan aan dib idinku celiyo barnaamijka qaybihiisa kale iyo khadar caw ismaaciil mahadsanid cabdixakiin ciidamadii ku dagaalamay gaalkacayo ayaa la kala qaaday dadkii ka barakacay colaada halkaasi ka dhacdayna waxaa loogu baaqay inay guryahooda ku soo laabtaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi ka socda beesha caalamka oo ay weheliyaan madaxweynayaasha puntland iyo galmudug ayaa goobjoog ka ahaa kala qaadista ciidamadaasi shaafiic cabdulqaadir warsame ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta daljir ee gaalkacyo iyadoo maalmihii ugu dambeeyey lagu howlanaa sidii loo xalin lahaa colaadda magaalada gaalkacyo ayaa maanta waxaa la kala qaadayay ciidamadii isku horfadhiyey goobihii lagu dagaalamay ciidamada ayaa labada dhinacba la qaaday beer laba kilomitir kala qaadista ciidamada ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake maamulka gobolka maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed maanta farxad weyn ayay noo tahay in halkaan aan isugu nimaano annagoo ku naqaloonayna nabaddii iyo xabadjoojintii hirgelinteedii iyo kala raristii ciidamada aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin cid kasta oo ka soo shaqaysay nabadda ayada ah iyo xabadjoojinta oo ugu horreeya ra-isul wasaaraha xukuumadda sanatarada labadii guddi iyo cid kasta oo ka soo shaqaysay waxaan rajaynayaa ciidamada madaxdooda iyo saraakiishooda labada dhinacba inay fulin doonaan wax alla wixii lagu heshiiyey iyo goobihii la kala geeyey inay runtii adkayn doonaan xabadjoojintii iyo wax kasto oo nabad iyo xasilooni ay ku imaan karto kolley aniga iyo saaxiibkayba cabdiweli ciidamada iyo madaxdooda amar cad ayaan siinay oo arrintaas ku saabsan waana rajaynayaa inaysa arrintaas aysan dib u soo laaban doonin insha allahu tacaala nabaddii iyo xasiloonidii iyo nabad waarta sidii gaalkacyo looga heli lahaana waxaan wada hadal ayaa la geli doonaa waana rajaynayaa dadka reer gaalkacyo iyo caqliga intuu taliya in gaalkacyo magaalo nabdoon oo khayraadkeeda iyo wanaaggeeda iyo istaraatiijiyadeeda laga faa'idaysto dadkan ku wada noolaadaan in la gaari doono waxaan rajaynayaa dadku inay arkeen dagaalka dhibka iyo mashaakilka uu leeyahay inay arkeen faa'iida darrada uu leeyahay inay arkeen barakaca iyo burburka iyo baaba uu leeyahay inay arkeen ayaan aad iyo aad u rajaynayaa mana filaayo qof ku faraxsan inuu jiro wixii dhacay inuu jiro umalayn maayo waxaan ugu baaqaynaa dadkii ka barakacay magaalada inay dib ugu soo laabtaan noloshii magaalada ay ku soo laabato is socodkii ay ku soo laabto dadka ehelnimadii iyo walaalnimadii ay dib u soo ceshtaan ee maxaa yeelay waa- waa la doogayaa la dacaroonaya loo yidhi dadkan dad walaala ah oo ehel ah oo waxba aan isku u kala jirin ee waxbana aan isku jirin waaye aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isna sheegay in ay tahay arrin lagu farxo loona baahan yahay in la helo xal waara barakaatu Eh, waa mahadsan tahay eh, ra-iisul wasaare Eh, farxad weyn bay noo tahay maanta inaan isugu nimaadno halkan Eh, aanu kusoo dhammaystiraynay eh, waan waantii iyo nabadeyntii gaalkacyo ee hadda muddo usbuuc ah aanu halkan u nimid Eh, aad baan ugu mahadnaqaya ra-iisul wasaaraha iyo eh, wufuudi kale ee ka soo qayb gashay eh, ogaaska iyo sanatarada iyo dadkii runtii eh, iyo laguddiyadii eh, hawshan ka soo shaqeeyey iyo saraakiisha ciidamada intaba aad baan ugu mahadnaqaynaa shaqada ay qabteen waana ku mahadsan yihiin Eh, waa bilow fiican weeye waxaan rajaynaynaa sida rasdaalu sheegay in colaadda gaalkacyo ay dhammaato Eh, dadka ehelka ah walaalaha wada jira ee wada nool aan kala guuri doonin wada noolaa weligood eh, inay eh, ay helaan xal waara nabad waarta ee ay ku naaloodaan dhammaantood ee horumar iyo ee iyo midnimo laga shaqeeyo ee ayaanu rajaynaynaa ee dabcan ee wadahadallo waa sii socon doonaan si ee hawshan ay dhammaystir dhab u yeelato waxay ahayd sanad ka badan bishii November marka halkan sidoo kale dagaalku ka dhacay ma sanadka haddana waa dhacay marka inaan hello ee farsamo iyo caqli ee dadkan ay ku wada noolaadaan ee aan dagaal sanad walba iyo saacadba joogta ah uusan ka dhicin magaaladu magaalo istaraatiiji ah weeye magaalada muhiima weeye ee waa waxa weeye waa ubucdii ee ganacsiga Soomaaliya weeye marka in laga shaqeeyo horumarkeeda iyo dadku inay nolol wanaagsan samaystaan inaan ka shaqeynaa u baahan laakiin colaad joogta iyo shida joogta magaalada uma baahna guul iyo khayr baan rajeynaya insha Allah nabadda waarta ee sida uu rasaaru sheegay waxaan rajeynayaa dadka ee gaalkacyo inay dib ugu soo laabtaan magaaladoodii nabad ku noolaadaan caruurtoodu ay iskuuladoodii dib ugu soo laabtaan ee ee aad iyo aad waxaan u rajeynayaa in ilaah caqabari nabadaasina ay waarto dadkanina ay ku wada noolaadaan ee nolol wanaagsan iyo wadajirnimo iyo walaaltinimo aad u wanaagsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaake ayaa isna ka hadlay goobtaasi runtii een, waxay noo tahay arrin farxada in maanta aan isugu imaano meeshii runtii labada control u dhexaysay ee saacado ka hor aan qofna joogin si ummadda deegaankan iyo ummadda reer gaalkacyo loo tuso in laisu yimid ciidankii la kala qaaday ee la rabo kalsoonidii in la soo cesho ummaddan aan ugu baaqayno runtii nabad ayaa laga shaqaynaya nabadiina insha allah wixii dhammaystira waa la dhammaystirayaa dadka inay soo noqdaan guryahoodii ku soo noqdaan insha allah ciidankana si buuxda magaaladan dhul looga qaadi doono insha allah waxaan rajaynaynaa maanta inay runtii u noqoto tallaabo keenta xal waara waan mar dambeeta soo noqon dad ehela weeye dad walaala weeye waxay ahayd ayaan daro in intaa la soo gaaro insha allah waxaan uga mahad celinaya labada madaxweyne runtii kaalinta ay ka qaateen arrintan ciidanka kala qaadkeeda iyo xabad joojinta iyo intaba marka waxaan rabaa inaan ayagana hadal siiyo ummadda reer gaalkacyo aan u baaqo inay dib u soo noqdaan magaalada waa nabad waxaan rajaynayaa haddii ilaa yidhaahdo markayda intaan aan ka gudubno tii aan u gudubno xal waara sida meeshaan looga keeno shaafici cabdulqaadir ursame raadiyo daljir gaalkacyo
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee wakhtigiisu dhammaaday ayaa iclaamiyey in magaalada muqdisho uu ka dhici doono shirweyne ugu magac daray tala qaran kaasoo lagu aruurinayo talooyinka dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba ay u jeedinayaan dowladda soo socota shirkan ayaa la sheegay in lagu qaabaynayo istaraatiijiyadda iyo siyaasadda ay ku howlgeli doonto dowladda cusub ee wakhtigeeda uu ku jaango-an yahay laba kun lix iyo toban laba kun labaatan xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka hadlaya waxau yihi magaalada muqdisho waxaa ka dhici doona shir weyn oo shirka tala qaran la yidhaahdo oo lagu soo ururinayo talooyinkii dal iyo dibad laga soo keenay talooyinkaas oo noqonayo soomaaliyada cusub ee muxuu ahaaye teeramka dambe laba kun iyo lix toban laba kun iyo labaatan sida dowladdu ay u dhaqmi doonto iyo waxa dowladda laga sugayo dadku ay u sheegeen si dadkuna ay u ogaadaan dowladda iman doontana ay u samayso istaraatiijiyooyinkii iyo siyaasaadkii lagu dhaqangeli lahaa ee, taladaas qaran ee dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan laga soo ururiyey marka shirkaas tala qaran marka muhiimadaas weyn oo qaran ayuu leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha beesha reer cali muumin oo ka mid a beelweyn taleelkasi ayaa sheegay in kuraasta beeshooda lagu sameeyey cadaalad darro islamarkaana lagu qoray jifo hore u haysatay kuraasi muhiima haddaba arrintaasi waxaa ka hadlaya nabadoon maxamed xuseen maxamed iyo xasan faarax jaamac oo odayaasha ka mid a beeshaasi bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed cabdille waxaan halkaan u nimi annagoo ah beesha leelkase gaar ahaan reer cali muumin waxaan ka cabanaynaa qaybtii ka dhacday caasimadda garoowe waxaanu caddaynaynaa inaana ku qanacsanayn qaabkay u dhacday waxaan u caddaynaynaa cid kasta oo ku shaqo leh waxaan u caddaynaynaa inaanan qaabkaas xaqaybta u dhacday aanan ku qanacsanayn cid kasta oo shaqadaa ku shaqo leh guddiga doorashooyinka maamulka puntland guddiga khilaafaadka waxaanu caddaynaynaa inaanan ku qancin aan u taagannahay sidii anagu awal aan ugu taagnayn aanu ergadeeda noo diyaarsan tahay oo noo xaraysan tahay waxaanu caddaynaynaa inaanan ku qancin ku celcelinaynaa waxaanu caddaynaynaa inaanu beel xaq ula nahay oo awal dulmanayd waxaanu caddaynaynaa inaanan dowladdii federaalka iyo iyo kuwii kumeelgaarka aan ka qatanayn waxaanu caddaynaynaa ballanqaadyo hore inaanu jirsanaynay waxaanu halkan ka caddaynaynaa dulmi nala ku sameeyey oo naloo adeegsaday saxiix aan saxiix saxa ahayn beesha leelkase ugaas bay lahayd ugaaskii guud waa dhintay ka bacdi hawshaanaa timid iyadoon ugaaskii la dooran wiil saxiixii haysta baa hawshii dhex galay muddoba inbay rafanaysay in badan bay las in badan baa las baa lagu soo raftay alxaasil garowwe isla timid waxaa waxaa dhacday dulmigaas cad oo aan shaatiga loo gashan oo bannaanka yaalla hadalka anoo soo urunay halkan waxaanu ka caddaynaynaa annagoo ah beesha reer cali muumin waxgaradkeeda dhallinyaradeeda haweenkeeda aqoon-yahaneynteeda annagoon u kala harin halkan waxaan ka caddaynaynaa hawshaas inaana ku qancin oonu diyaar u nahay inaanu xibintii sidaan u raadinayno u raadinayno aysanna qancin karin ninkaasu ugaasna qancin kara oo aan ku qancnay inuusan ahayn inuusan annaga ugaas noo ahayn waanu caddaynaynaa sidai anagoo u raadinaynona u raadinayno asalaamu calaykum magacaygu waxa weeyaan maxamed xuseen maxamed waxaan meeshaan kasoo jeedinayaa cabasho beesha reer calmuumin ay ka tirsanayso xubnihii baarlamaanka oo reer leelkase ay qaybsanayeen weliba siiba gobolka mudug waxa weeyaan beeshaas waxaa xubnaheeda baarlamaanka loo qaybsanayey afar meelood sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo sanadkaanoo hadda ah labada kun iyo lix iyo tobanka afartii meeloodba saddex qolo ayaa kuraastii reer bibni aadan ka heleen qaadatay waxaa kaloo jira meesha hadda kuraasta lagu qeybiyey waa gobolka bahal gobolka nugaal magaalo madaxda puntland waxaan codsanaynaa madaxweynaha puntland maamulka puntland hogaamiye dhaqameedyada puntland guddiga doorashooyinka jaamacadda qaabamaha ka dhexaysa intuba maadaama aysan arrintaas arrina la-eg aysan ahayn wax qaybtana yacni niman sidii xoole ay leeyihiin iyagu iska maamusheen inay wax ka qabtaan si deg deg a wax uga qabtaan waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad annagu xubnaha baarlamaanka wixii aan ku lahayn sanadkan inaanu u fadhino meesha cadaalad darrana hadda ay ku dhacday arrintaas ayaan codsanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah anigoo ah cabdiqani maxamed salaad waxaan halkan ka cabanaynaa xildhibaanadii gobolka mudug ee beesha leelkase saddexdii xubnood oo la isku haystay muddada lixda bilood ka badan dadkoo dhan waxay sugayeen cadaalad in loo qaybiyo oo maantay bal dadka cadaalad baa deeqday cadaalad loogu qaybiyo sidaa la aligeed cadaalad daraa dhacday cadaalad darrada dhacdayna waxay ku tusinaysaa qof kasta marka loo sheego wuu arkayaa bikowsi kuwii shalahayey yaa maanta la siiyey waxaana la maraynayey kuwii hore oon hayn in la siiyo waxaa leeay marka dadka cadaalad baa deeqda cadaaladdaa isin loogu yahay oo oday loogu yahay oo curad loogu yahay oo walaalo lagu yahay mar haddii cadaalad la waayo haddii waxaa imaanaysa cadaalad darro iyo in wax walba ay kala tagaan waxaan marka ka cabanaynaa cadaalad darro xubnihii lagu sameeyey annagu hadda marka waxaan leenahay qolyahan guddiga oo qolyahan guddiga khilaafaadka heer federaal ilaa heer puntland bal arrintaas inta la isku haysto oo ama lagu soo heshiinayo ama sidoo ay u raaraanayaan inay aysan qabanin ee because waa wax cadaalad darro ku socda cadaalad darradana in cadaalad ugu saxa unbaa lagu dhammayn karaa n annagu intaasaan leenahay bismi illaahi raxmaan raxiim walaalow isinka waa u tagnay waa la hadalay hawsheedana gacantuu ku hayay isinka beeshuna ee, wuu dhintay allah u naxariisto kusiisimihii ugaaska baa joogay asagana dadkao dhan waxay ka filayeen cadaalad cadaaladana dee dad dadka cadaaladdaa deeqda Een, cadaaladdan la sugayana waxay ahayd dee shalay wixii ahayd dadkii hayay in la yidhahdo maanta iska nasta kuwa maanta aan hayn awal horey u hayna in la yidhahdo maanta adinkaa lehe hooya oo haya baa la filayey saas hadda dadka ugaas iyo isin loogu yahay marka taasaan anagu sugayna walaala tiina waa weyna meesha way ka baxday oo waxaa dhacday in lagu celiyey kuwii horey u hayay oo mar labaad loo soo magacaabay iyadoo weliba markii horena isagu u siixay markan dambena isagu u siixay taas ayaa dhacday walaale waxay beesha reer calamuumi ka cabanaysaa sidii nabadoonku uu sheegay waxa qaybtaas ku salaysan cadaalad darrada ah in wax laga qabto dhammaan cid allaala iyo ciddii lug ku leh een, hadday noqoto een, guddiga khilaafaadka guddiga doorashooyinka heer gobol iyo heer federaal waxaa sameeyey kusimaha ugaaska ugaaskii beesha uu lahayd wuu dhintay ugaas kale oo isagii u dhalay oo aan lagu caano shubin weli weli la dooran baa jooga asaga iyo ciddii kala talisay ayaa cadaalad darradaasi ay ka dhacday cadaalad darradaasina way iska caddahay oo mar haddii xubnihii hadda ka soo degay lagu celiyey xubnihii qatlanaana la qadiyey waxa weeyaan waa waabarya sacba laguma dado waa hawl iska cad cadaalad darradaasi maalintaasi say u caddahay ayay u caddahay waa hagaag yuusuf abraar oo ah haweeney dhaqaalaha ku xeel dheer horeyna isaga casishay xilka guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa ka hadashay musuq maasuqa ka jira soomaaliya iyo heerka uu gaadhsiisan yahay yuusuf waxay sheegaysaa in dowladaha dariska soomaaliya la ah ay ku lug leeyihiin musuq maasuqa lagu hayo deeqaha soomaaliya adduunku siiyo nairobi waxay ku dhisantay waa isli iyo iyo maxay ahayde lacagta hay-adaha iyo maxay ahayde uh, wad- you know, bus embassieskan iyo waxanoo n g o ahoo soomaaliya ka shaqaynaysa oo nairobi lacagta ku cunaysa wadamadan aynu lacagta ka soo qaadanaynaana ma cunaan yaki laakiin markay noo soo diraan wadamo aanan weliba ku jeclayn weeye inta badan waxa ay ku soo darayaan qaadkanimo ogeed ya oo waxay noogu badan tahay hadda dhalinyarada waalan iyo waxaan oo dhan waa waxyaabahan qaadka ku jira lagu soo herbicideska lagu daray wey maanta lacagta soomaaliya loogu talagalay haddaad qiyaasto waa billions of dollars wey ya mid ma qaadanayno oo de waa nakaa qolbo laynagu cunaha laynagu hayo ya ani maalintan ka soo baxay dhibaatadii wixii ma- ma kama hadlaya lakin waxa lagu yiri maxaan samaynaa ma ka joojinaa lacagta saad ma joojinaysa waa wadda faqiira lacagtaa ka joojinin ee maamul uun u sameeya na tusan saad u maamulaysiin udha kii markaad same la sameyn waayo daba iska wada iska la iska wada fadhiista laakiin haddana lacagta budgetkaasi sanadkaa loogu talagalo soomaaliya waa la cunayaa ya waxaa lagu cunayaa hay-ad wallo oo waddankeeda ka timid ay budgetkaa la siiyey dowladdooda uga celinayso sun baa loo isticmaalaya consultants baa lagu soo dirayaa ya intaasoo lacagaa la siinayaa guryo nayroobiga lagu galayaa qaaliya iskuulladooday u diranayaan maxay hayday bal waxaad arag u fiirsataa xamar inta safaaradooda ka furan inta safaaradood ee xamar inta soomaali safarada soomaali leh ya iyaanu iyaanu maxay hayday ka furan xafiis yani soomaaliyaanu u dirnay ambassador halkay joogaan maxamar bay joogaan nairobi ay fadhiyaan ya kharashkii ku bixi lahaa safaaraddaasi ee shaqaalaheenna isticmaali lahaayeen ee marketkeenna wax iga soo iibsan lahaayeen ya ee dawladaheenna ku raaci lahaayeen ee baa shaqaale inoo qoran lahaayeen nairobi baa laga fadhiisanaya ma fahamtay hay-adaha united nations halkay fadhiyaan nairobi ya sanadkii na soo dhaafay waxaan tegeen afar wadan oo af- iyo east africaan isku maray marka delegation maa la socday kale waaba waxaa iga dhaca iska raalla Um, waxaan soo maray dhow afar wadan waxay ahayd arizona dar es salaam uganda kenya Ah, uganda eh, ha afartaa waddo baan soo maray waxaan u fiirsanayay dhaqaalahooda si isku bedeleen ya dhaqaaluhu waddamadaasi isku bedeleen ya tanzania wax weyn kama arkaysid uganda wax yaroo extra waad aragtaa ya nairobi markaad joogto iyo addis ababa ya dhaqaaluhu siduu isku bedelay iyo waxa ka dhisan wax iyo waxa lacag waad arkaysaa lacagtaas inay tahay lacagtii soomaaliya ya way wa dhaqaaluhu wax weyn oo kale isma bedelin extra manigan adisoba daaraha lagu dhisahay ka timida waxa weeyaan lacagtaas horta la siinay ya lacagtii soomaaliya lagu siinay ya nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo iyo maxay ahayde lacagta hay-adaha iyo maxay ahayday inabas ambasiskan iyo waxaan oo n g o oo soomaaliya ka shaqaynaysa oo nairobi lacagta ku cunaysa 2012kii waxaan eegay budgetka soomaaliya loogu talagalay 1.2 billion dollars buu ahaa soomaaliyana waxaa gaadhay central banka 10 million dollars 10 million dollars out of 1.2 billion dollars xagee lacagtaas dhigtay dibadaa lagu cunay soomaalida way cunin soomaaliya cuntadeed mani laakiin budgetku markuu ka soo baxo wadanka waa la cunaya kulleyda ya inankiina waxaa lagaa tobankaa milyan isku laynayno laakiin waxa kale naga maqan uma jeedno ya taasi waa mid weeye midda labaad markaad aragto statisticska soo africa marka laga sheekaynayo ya ee wadan walba wuxuu soo saaro g d p giisu intuu marayo dhaqaalihiisu halkuu marayo waxaa dhaqaalo laga hadlaya dhaqaalo wax ku saabsan oo dhan marka soo africa markaad eegto soomaaliya waa blank ya blank waxba kuma qorna because statistics ma jiraan waa wadan conflict ku jira oo wadan iyaku isku maqan waxay soo saarayaan ma jirto dowladdii waxyaabahaasina waxay important u tahay ma malayn karin xagga dhaqaalaha adduunka because waa waxyaabaha lagu xisaabtamo wadanka in lacag la geliyo iyo inaan lacag la gelinin ya oo dadka lacagaha afrika gelinayahay markay soomaaliya eegaan information bay ka waayaan ay arkaan adisooba eleven percent growth rate leh halkay gelinayaan lacagta eleven percent growth rate ka gelinayaan ya soomaaliyana waa dee la bypass garanaya completely intaan soomaalidu isku maqan tahay ya inankana waa laynagu maqan yahay ya rag baa noo tashanaya saynu u baabiinaa dadkan saynu uga faa'iidaysanaa waxaan leenahay the longest coast line in africa aan leenahay ya waxa waddankeena ku jira macdan cajiib oo malayn karayna ya oo maanta haddii aynu heshiino oynu dalkeena dhisano ay noqonayno sacuudi arabia bik noqonayaan yaan weer wadankeenu haystaa ya dad baa macdantan arkaya ya arkaya coastlinekan kalluunka ku jira iyo iyo waxa ku jira arkaya marka raba inay ka faa'idaystaan haddaad adigu ka faa'iidaysan weydo de dad kale ka faa'iidaysan maxaad ugu diidi ladaa dad faa'iidaysan adiga haddaana doonin dad dad doonayaa jira waxa wey adduunku waxay isku qabsadaan dhaqaalo wey adeemasade marka dhaqaalo lagugu qabsanaya afrika marka ninka loo dhiiyo mas-uuliyad waa inuu horta gartaa inuuna ku helin khibradiisa iyo iyo maxay ahayday yani afkarkiisa iyoona ku helin waa tahay mas-uuliyad ilaahay u dhiibtay kasakoona dadka soomaalida u dhiibay taa haddaad garan weydo oo doolarku ilaahaaga noqdo ya dee markaa ifna way kuma lihin aakhirana meel kuma lihin runtii ya waa lagula xisaabtamaya aakhiro waa lagula yusuf abraar ayay taasi ahayd waa tahay xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaa la soo gaadhay aan ku horumarnay iminkana xubinta cayaaraha cabdiraxmaan yamani ayaa soo jeedinaya
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida ah maanta ayaa dib loo ciyaari doonaa kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska kulamo xiisa badan ayay noqon doonaan nadiga arsenaal ayaa booqan doona garoonka old trafford waxaana ah labadan kooxood ay ciyaari doonaan kulanka ugu xiisaha badan isbuucan horyaalka ingiriiska arsenaal natiijo fiican inta badan kuma hesho garoonka old trafford waxaana usii dheer in tababaraha kooxda ah manchester united haatan hogaaminaya murino uu guulo wanaagsan ka haysto dhigiisa tababare arze winger markii uu naadiga chelsea maamulayey crystal balas iyo naadiga manchester city ayaa wada ballansan everton iyo swansea halka southampton ay soo dhoweyn doonta naadiga liverpool tababare clob kulankaasi ka hor waxa uu sheegay inuusan si fiican u seexan tan iyo kulankaasi inta uu ciyaarayo si uu u xaqiijiyo inuu baaqi kusii ahaado kaalmaha sare ee horyaalka ingiriiska siina hogaamiyo stoke cityna waxa ay soo dhoweyn doonta naadiga f c bournemouth halka sunderland ay soo dhoweyn doonta naadiga hall city watford iyo naadiga leicester city tottenham iyo naadiga westham united ayaa wada ciyaari doonaa kulanka derby london loo yaqaano intaynaan ka bixin wararka horyaalka ingiriiska ku saabsan ciyaaryahan idin hazard ayaa ku guulaystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa bishii oktoobar ee aan soo dhaafnay dhanka laliigaha sbainna kulamada la ciyaari doono waa la isku dhegan yahay kooxda atletico madrid ayaa garoonkeeda vicente calderon kusoo dhoweyn doonta naadiga real madrid dib waxaa tobabaree zanadin zidani u helaya kabtanka kooxdaasi sergi ramos balse liiska waxaa weli ka maqan ciyaaryahan gazamiro tony caros oo muddo maqnaan doona alvara morata kaasi oo la sheegayo inuu dhaawac dareemayo krem benzima ayaa dib u soo laabtay iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo luka modrij kuwaasi oo caafimaad qabaa waxaana labadan kooxood ee caasimadda sbain ka wada dhisan ay dib u xusuusan doonaan finaalkii champion leaga tababaraha kooxda atletico madrid ee diego zemon ayaa kulankan ka hor sheegay inay haatan yihiin kooxda ugu cadcad ku guulaysiga kulankaasi dhanka kale waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan yarneco viera cresco iyo antonio gresman uu kusoo wada bilaabi doono tababare zanadin zidan ayaa kulankaasi ka hor dhankiisa sheegay in natiijada uusan haatan saadaalin karin barcelona ayaa soo dhoweyn doonta naadiga malagaha baco alezer ayaa kulankiisii ugu horreeyey lagu soo bilaabi doonaa siday u badan tahay maadaama suwares uu kulankan ganac ku maqan yahay ebar iyo saltafigo deportivo la corona iyo naadiga sevilia ayaa wada ballansan talyaanigana waxaa la ciyaari doonaa naadiga jawava verona iyo keglery indonese iyo naadiga ases napoli yuventus ayaa soo dhoweyn doonta naadiga beskara lagu magacaabo
xubintii wargeysyaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormaro wargeyska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka oo loogu baaqay inay tallaabo ka qaado dowladda etoobiya mike kofman oo ah xubin ka tirsan kongareska waddanka maraykanka ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee waddankaasi maraykanka ku booriyey in lagu dhiirado in xukuumadda etoobiya si adag loogala xaajoodo sida ay ula dhaqmayso kacdoon wadayaasha waddankaasi gaar ahaan kuwa ka dhaqdhaqaaqa gobollada amhaarada iyo oromada waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ayaa hadda ka hor dhowr jeer sheegtay in ay ka walacsan tahay xaaladda dalkaasi balse mucaaradka etoobiya ayaa aaminsan in xukuumadda e b r d f ta aan weli si adag loola xaajoon master kofman oo sheegay inuu ku hadlayo magaca dadka ka soo jeeda etoobiya ee ku dhaqan gobolkiisa colorado ayaa waxa uu tilmaamay in awoodda xaddhaafka ah ee loo adeegsaday dadka mudaharaadaya ee ka cabanaya in dowladda curyaamisay xorriyadda shakhsiga ah mas-uulkan ka tirsan kongareska waddanka maraykanka ayaa tibaaxay sida wargeeska uu qoray in danta maraykanka iyo etoobiyaba ay ku jirto in la dhowro xuquuqda as-aasiga ah ee muwaadiniinta etoobiya markanna waa wargeeska dasan wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay dowladda jarmalka oo sheegtay in labaatan askari oo islaamiyiin ah ay ku jiraan ciidankooda qalabka sida xukuumadda jarmalka ayaa sheegtay in nabad sugidda ay baadhi doonto ciidamada dhibowga loo qaadanaya hadda kadib marka la gaadho xagaaga soo socda tallaabadan ayaa waxaa la qaadayaa kadib markii baadhitaan sirdoonka ciidanku wadeen lagu ogaaday in ciidanka qalabka sida ee dalkaasi jarmalka ay ku jiraan labaatan askari oo islaamiyiinta mayalka adag ah afhayeen u hadlay kooxda baadhitaanka waday ayaa tirada wargeeska u xaqiijiyey waxaanuu intaa ku daray in su'aalo la weydiin doono lixdan askari oo kale oo lagu tuhunsan yahay in ay islaamiyiinta mayalka adag yihiin warbaahinta qaarkeed ayaa sheegtay in toddobaadyada inagu soo fool leh ay baarlamanka jarmalku ka doodi doonaan sharci u fasaxaya dowladda in ay baadho dhammaan askarta ciidanka oo su'aalo la weydiiyo si looga hortago iskudayga kooxda dowladda islaamigu ku doonaysa inay ku dhex galaan ciidankaasi waddanka jarmalka si xubnahoodu u helaan tababar militari xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii saakiyo dunida subaxnimadan wuxuu idinkaga imaanayay stuudiyaha dal jira bohol intaan isku arkayna barnaamijkan la mid ah nabadgelyo